muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa degmooyinka gobolka banaadir ka socday ololo lagu horumarinayo fayadhowrka iyo caafimaadka dadka iyo deegaanka iyadoo maamulka gobolka banaadir arrintaasi wax badan ka qabtay sida ay cudurro badan oo halis ku ah bulshadu ay dad badan ay ka daaweeyeen agaasimaha guud ee gobolka banaadir doctor cabdiraxmaan axmed maxamuud ayaa wuxuu faahfaahin ka bixiyey sida ay door muuqda uga qayb qaateen caafimaadka deegaanka ku dhowaad waxaan adeeg caafimaad badqab aan u sameynay qofood daas qofood waxaa xanuun laga helay isku jira habatitis iyo xanuunka kale h i v ga tirada guud qofood qofood waxay ahaayeen xanuunka habititiska waxaana u sameynay la talin sidoo kaleeto siday xanuunka maarata iskaga maaray karaan sidoo kale saddex qofoodna waxaa laga helay xanuunka h i v ga saddexdooda sidoo kale la talin caafimaada u sameynay waxaana ku xirnay xarumaha laga qaato xanuunka daawada h i v-ga alxamdulilaahi laba qof oo ka mid ah waxay ku xirnaayeen maaragtay xarumaha laga qaato h i v-ga daaway qaadanaayeen xanuunkoodana waa kontarolnay sidoo kale qof ka mid ah oo xanuunka aan isku ogeynin waxaan u sameynay double jackin marka hore waxaan ku baarnay xarunta laga hela degmadaas markii aan isla aragnay oo la iisoo gudbiyeyno qofkaan xanuunka qabo horena oo iskuga ogeynin waxaan sameynay sidoo kaleeto double jackin isbitaal isbitaalada ka mid a u dirnay sidoo kale isbitaalkina wuxuu noo soo cadeeyey inuu qofkan xanuunka qabo mar kastoo xanuun khatar aan ku aragna qofkana double jackin aan sameynaa alxamdulilahi qofkaasna waxaan ku xirnay isbitaalada laga qaato daawada haddana maaragtay xanuunkiisa waa kontaroolan yahay mana gudbi karo faa'iidada in qofkii xanuun markii laga helo lagu xiro isbitaalka waxaa waaye waxaa ka mid ah in bulshada xanuunkii maaragta uusan ku faafin qofkaanna uu xanuunkii ula noolaado si nabadana uula noolaado si guud waxaan rabnaa haddaan nahay maamulka gobolka banaadir fayadhowrka brioritiska ugu horeeya noogu jiraa waa muhiim in bulshada la ilaaliyo badqabka bulshadaan ka warqabno fayadhowrka saa ogtihiin wuxuu ku waajibmaa isbitaalada waaweyn maqaayadaha farmashiyaasha daantistayaasha iyo dukaamada cuntada gadaan iyo meel kastoo maaragtay qof kastoo contact la sameynayo dadka kawaanada hilibka fornooyinka makiinadaha